agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maamulka somalilan ayaa ka dhagax dhigay cisbitaalka guuda magaalada burco qeybta icu ga taasi oo ay taabo gelinayso ururka han iyo hiigsi oo ka mid ah ururada ka howlgala magaalada burco iyo guud ahaan gobolka togdheer munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka maamulka magaalada burco maamulka isbitaalka guud ee magaalada burco iyo qeybaha kala duwan ee bulshada doctor axmed maxamed cali oo ka mid ah madaxda ururka han iyo higsi ayaa ka warbixiyey dhismahan cusub sharaf bay ii tahay inaynu halkan maanta isugu nimaadno ilaahay isugu keenkeenay dhagaxdhigan xafladan ee loo samaynayo magaaladeennii burco icuga ama qaybta daryeelka caafimaadka dadka aad xaaladooda u liidato anigoo ku hadlaya markaa xubnaha haniyi higsi ururka haniyi higsi aasaaskiisii wuxuu ahaa bilowgii labadii kun iyo kii markaa ururku muddo gaaban oo uu jiray waxyaabo aad u fara badan oo dalka iyo dadkaba muhiim u ah ayuu qab maxamed cabdulaahi nafaqo guddoomiyaha gobolka togneer iyo agaasimaha wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye oo si wada jira u dhagax dhigay ayaa u mahad celiyey ururka han iyo hiigsi marlabaadka waxaan u mahad celinayaa ururka han iyo hiigsi oo runtii markii labaa koowaad labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraadba ayna ahayn ay waxqabad runtii dhaba oo la taaban karo ay ka sameeyeen gobolka togdheer xaruntiisa burco iyo qaybaha kala duwan ee gobolka gaar ahaan cusbitaalka burco cusbitaalka burco tiraba waa afar jeer ee waxqabad ballaaran oo la taaban karo runtii ay ka sameeyeen waxaan leenahay han iyo hiigsi hablaha iyo inamada ururka ku jira ee qurbajoog ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro dowrkii iyo waajibkiinni baad gudateen haniya hiigsi wuxuu ka mid yahay ururada runtii ugu firfircoon ee ugu waxqabadka badan ee runtii danta guud ka shaqeeya waxaa keliya ka horreeya baan filayaa dahabshiir gruub ayaa ka horraysa haniya hiigsi waxqabadkiisa markhaanti baanu ka nahay runtii sharaf bay ii tahay maanta inaan ka qayb galo xafladan dhagaxdhigga ah ee ururka han iyo hiigsi ay kaga qayb qaadanayaan inay ku dhisaan ee qaybtii i c u-ga ee cusbitaalka guud magaalada burco ee runtii qaybta i c u-gu siduu agaasimuhuba inoo sheegay waxay ahayd qayb aad loogu baahan yahay wasaarad ahaan waa ka sii howlgallay xagga qalabka qalabka intiisii badnayd waa taallaa inta ka dhimanna waan soo buuxinaynaa insha allah oo waan keenaynaa waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo oo aan ku ammaano ururka han iyo hiigsi oo run markii koowaad aanay ahayn ee ay ka qayb qaataan dhinaca caafimaadka gaar ahaan cusbitaalkan oo laynoo sheegay inay xilliyo badan oo xilligii koonfurku ka mid yahay oo qaybta meydku ay ka mid tahay oo qaybo kale ay ka mid yihiin inayd hore uga qayb qaadateen waxaanan leeyahay tan iyo kuwii horeba miisaanka xasanaadka allah idinku daro oo allajisaayigeeda haydin siiyo cusub oo loogu talagala qaybta i c u-ga ayaa waxa weyn ka tari doonaa baahiyaha ay qabaan bukaanada xaaladoodu aada u liidato kuwaas oo ku jira isbitaalka guud ee magaalada burco